Saraakiisha ciidamada dowladda ee gobolka Hiiraan oo si rasmi ah loogu wareejiyay ammaanka magaalada Beledweyne ayaa qaaday sambaqyo ku xirnaa jidadka soo gala xerada Lamagaalaay kuwaasoo dhibaato badan ku haya goobaha ganacsiga ee ku yaala xerada. Jidadkan oo muhiim u ah isku socodka dadka iyo gaadiidka ayaa hadda laga qaaday sambaqyadii ku xirnaa taasoo ay si weyn u soo dhoweeyeen ganacsatada iyo bulshada magaalada Beledweyne. Qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Beledweyne oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin furista jidadkan.
dhammaan waddooyinkii xirnaay oo ganacsiga ahaa oo furan waa wax lagu farxo waxaan leenahay macnaha maaragtay waa dhiirigelin mudan in macnaha maaragtay la bogaadiyo saakay bulshada reer beledweyne waxay u tahay ciid iyo iyo mulfarax runtii magaalada beledweyne macnaha maaragtay muddo badan ayay ka xirnayd ganacsigu muddo badan ay waddooyinka xirnaayeen muhiimka ah oo macnaha maaragtay ganacsiga muhiimka u ah muddo badan ay goobo ganacsi oo macnaha muhiim ah oo macnaha maaragtay magaalada meeshii ugu faras magaalada ay xirneed saakay waxa insha allah waxaan leeyahay isbeddel weyn ay bulshada ku faraxto oo lagu dhiirado oo macnaha guul ah ayaa dhacay saaka annaga haddaannaha ganacsada reer beledweyne waxaan ku faraxsannahay furitaanka la furay waddooyinka xirnaay muddo ugu yaraan laga joogo dhowr iyo labaatan sano laamigan waddooyinka waa xirnaay buulaxabley baabuurta ma mari karin dhanka buundada liqliqato waddada xaafadda howlwadaag lama aadi karin waxaa la mari jiray daraawiista ka soo baxo oo isbitaalka dhabarkiisa damaro haddirtaana waxaan u aragnaa in la furay raaraynta oo aan maanta aan ku faraxsannahay reer beledweyne khaasatan dadka ganacsatada ahay saaka way faraxsan yihiin bulshada reer beledweyne ku faraxsanahay boqolkiiba boqol wadowga la furay iyo nimankii wareejiyey weliba aadan ugu faraxsanahay inay wareejiyaan waxaan ka mid ahay dadka ku nool magaalada beledweyne waxaan ku faraxsanahay wadooyinka saaka la furay wadooyinkaasoo muhiimad aada u lahay ganacsiga isusocodka dadka waxaan ka mahad celinayaa intii gacan weyn gacanka iyo garabka geysatay waa wadooyin aada muhiim noogu ahaa shacabka magaalada beledweyne muhiim u ahaa isku socodka gaadiidka ganacsiga iyo dadka wadooyin in badan laga xirnaa waayo in la fura noogu faraxsannahay maanta ee isku socodka gaadiidka iyo ganacsiga iyo shaqooyinkii dib ay usoo laabtaan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa sanadkan cusub ee laba kun labaatan iyo shan ka xuub siibanaysa duruufo badan oo muddo ka jiray taasoo ay ka mid tahay jidadka xirnaa iyo isbaarooyinkii yaalay duleedka waqooyi ee magaalada kuwaasoo hadda la qaaday